munaasabad lagu xusayay maalinta dhaawaca adduunka ayaa lagu qabtay isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka hogaanka isbitaalka madiina ururada caafimaadka ee ka howlgala magaalada muqdisho iyo hogaanka caafimaadka booliiska iyo taliyaha taraafikada intii ay socotay munaasabadda ayaa lagu soo bandhigay warbixinno iyo wacyigelin ku saabsan badbaadinta dadka dhaawacyada ah ka hortagga shilalka xoojinta adeegyada gurmadka deg dega ah ee dalka agaasimaha isbitaalka madiina doctor maxamed cabdiraxmaan jaamac portugal ayaa sheegay in xuska maalintan uu muhiim u yahay koruqaadista wacyiga bulshada iyo horumarinta xirfadda shaqaalaha caafimaadka ee la tacaala dhaawacyada culus waxaan aaminsannahay dhibaatooyinka ugu waaweyn oo ummadda waddankan hadda haysato dhimashaday dhaawacay iyo keento addimo la-aanta inay tahay troomada marka waxaan aaminsannahay inay u baahan tahay troomada in wax laga qabto iyadoo wacyigelinta la suubinayo iyo iyadoo xirfadlayaasha caafimaadka tayada kor loo qaadayo marka saad ogtahay isbitaal madiino shan iyo labaatanka sano ugu dambeysay wuxuu ka shaqaynayay dhaawacyada waana xarunta keliya u tababaran dhaawacyada iyo ka hortageeda marka bulsho ahaan in maaragta dhammaan problemkaas iyo problem joogto ah in bulshadii wacyigooda loo soo jeediyo si arrintaas wax looga qaban lahaa haddaad tusaale kugu soo qaato isbitaalka maalin kasta waxaa la keenaa dhimasho tiro badan sideed ilaa sagaal ilaa toban intuu dhexayso boqolkiiba siddeetanna dadkaas waa waxa waaye trauma dhimashada sababtoo trauma waay marka in markii la isku taro bishii waxaa laga yaabaa boqol qofood inay tagto dhimashada iyadoo traumada sabab u tahay marka traumadaas in ay tahay wax laga hortegi karo oo preventable tahay iyadoo la raacayo wacyigelinta iyo iyo maaragtay waxyaalihii riski lagu yareen lahaa hadday tahay shilalka baabuurta maaragtay mootooyinka ugu badan bajaajta iyo maaragtay iyo feconta marka waxaad dareemaysaa marka haddii habraaci la raaco in lagu yareen karo maaragtay faycont haddii qaataan helmedkii
dhanka kale waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiinta iyo martida ka qayb galay xafladda population density hadduu hal mar batana waxaa sii kordhayo oo sii badanayo transportationka gaadiidka ay adeegsanayaan magaaladana way fidaysaa sanadba sanadka ka dambeeya hadda shil shilalka guud ee bishii octoobar 2024 dhacay waxay ahaayeen boqol labaatan iyo labo nofembar boqol labaatan iyo labo decembar boqol iyo afartan shilaa dhacday january boqol soddon iyo labo shilaa dhacday twenty twenty four until twenty twenty five intii u dhexaysay marka shil guud wuxuu ahaa kun shan boqol sagaashan iyo labo shil marka waxay isugu jiraan dhaawac dhimasho kow dhaawac culus iyo dhaawac fudud dareemaynaa meelo aan shala joognay inaan kasoo nimidoo aan muxuu ahay adduunyada dadka jooga dhibabka ay qabaan aan kala mid nahay ayagana waxaan runtii u baahannahay inaan ka fikirno ka hortagooda laga soo bilaabo qofka marka uu dhib ku dhaco ilaa isagoo caafimaad qaba oo lugihiisa ku socda oo muxuu ahay jir ahaan iyo mask ahaanba u fiyo oo isbitaalka
maalinta dhaawacyada adduunka waxa ayna xasuusinaysaa muhiimadda ay leedahay in la kordhiyo diyaargarowga iyo tababarada badbaadinta dadka dhaawacmaa iyadoo la midaynayo dadaalada caafimaadka ee dalka